shirka jaraa'idda ee bilaha ah ee wasiirka maaliyadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale beyle oo xafiiskiisa ugu qabtay warbaahinta waxa uu ku sheegay inta badan wejiga saddexaad ee sharuudaha dinacafinta soomaaliya oo ku xirnaa siddeed iyo toban qodob inay ka gudubtay dowladda soomaaliya waxaana sharuudahaasi buddig u ahaa kordhinta dakhliga dalka iyo hagaajinta maamulka maaliyadda waxay qaybsan yihiin afar iyo afar iyo shan iyo shan ayay qaybsan yihiin afarta la doonayay in juun la dhammaystiro waa dhammaystiray siday ahaayeen iyo si ka badan ayaan u dhammaystiray afarta ku xiga oo sebtembar dhammaanayay ayagana siday ahaayeen ayaan u dhammaystiray shanta ku xiga disembar soddonkeeda koob iyo soddonkeeda ayay dhammaanayaan iyaga maanta lanagama filayo inay dhammaystirmaan leanna waxaan ku jirnaa bishii baan weli ku jirnaa laakiin waxaa la leeyahay waddo fiican baa ku taagan tihiin inaad dhammaystireysaan waan hubnaa sanadka cusub ee laba kun sagaaliyo toban ayuu wasiirku ku tilmaamay sanadkii caalamku go-aan ka qaadan lahaa cafinta deymaha lagu leeyahay soomaaliya go-aansashada baanu bixiyaan decision point soo maha waa go-aansashada in la iskaga yimaado oo laga shiro soomaaliya diinta laga cafiyo maalintaasaan maanta garanayna markay noqonayso sanadku intaanu dhammaan haddii ilahayda in laga shiro la isku yimaado oo shirka ajandihiisu noqdo deyn cafiskii soomaaliya maanta waan ognahay maanta waan ognahay awel waxay ahayd bal hadda sidan kuwan ad arrimahan aad wado sidaad u wado yaan eegaynaaba awel maanta waxa weeyaan go-aan qaadashadii yaa la iskugu imanaya waxaana la iskugu imanaya in laydinka dhaafa diinta ayaa la isla gartay maxaa la qabanaya markaa waxaa la qabanayaa innaga waxaa laynooga baahan yahay dakhligeenu inuu kordho waxaa wanaagsan ay soo samayn inaanay dib u noqon wasiirka maaliyadda ayaa hoosta ka xariiqay in soomaaliya ay rajo weyn ka qabto yabo kale oo lacageed oo lagu abaalmariyo sida ay uga gudubtay sharuudaha deencafinta lacago kaleo ku sugsiina intaan la fadhiisan ilaa waadkii kal horeba layidhi waad fiicantiina lacaga laynoo soo daayay boqol iyo afartan milyan iyo boqol milyan iyo sideed iyo saddex iyo siddeetan milyan waxaasoo dhan baa la soo daayay oo mashaariic ah mid kaleo labaad pre arias number two pre arias clearance number two ya intaan deynta leedinka cafin horteed caawimada lina siinayay ayaa iyadana la gelaya all a ku sugsiin ayaa iyadana la gelaya waxaa kaloo la samaynaya adduunyada lacagta inagu lihi siday lacagta inooga dhaafi lahaayeen waan idinka dhaafnay un mahay hab baa jira wadan waliba maanta wuxuu wuxuu diyaar u yahay inuu bajarkiisa soo geliyo lacagta lainaga dhaafi lahaa wasiir beyle waxa uu soo jeediyey in si wadajir ah loogu istaago sidii loogu guulaysan lahaa dadaalka deen cafinta soomaaliya haddii sidaa aan ku soconno aan ku soconno oo aynaan inagu iscaris qalin oo aynaan inagu isa sabaaxadayn oo gidaarka maanta aan dhisno aroorta aanu camar duminin camar baa xagga kale ka gelaya gidaar baad maanta oo dhan dhisi waxaa socon yar seexo waad laamadoodsan aroortaad soo kici camar baa dhinaca kale ka soo gala gidaarkii wuu dumi haddaynaantaa isku samayn inagu oo gidaarka isla dhisno oo habeenkii nabad ku saxano aroortii gidaarka inta kale ku biirino i can assure you sanadkan intaanu dhammaan soo socda ya in deyntanina inaga cafinayo dalkana adduunyada kale la mid noqonayo afartan dal oo afrikaan ah ayaa galay nidaamka diin cafinta caalamiga ah oo ay hogaaminayaan hay-adda lacagta iyo bangiga adduunka waxaana ku haray saddex dal oo ay ku jirto soomaaliya sida uu sheegay wasiirka maaliyadda toddobiyo soddon wadan way ka baxeen ya way ka baxeen liiskoodaba waad arki doonta waxaad tidhahdaan hebig baa la yidhaha baa jira hebig h i p c h i p c internetka keeg inta waddan ay maalinta ahaayeen iyo maanta intaa kusoo hadhay soomaaliya eritrea iyo suudan baa kusoo hadhay waddanadii kaloo inta deyntii laga cafiyey ee lacaga badan loo furay ya ayaa hayweyihii waddooyinku isdul marayaan innagana weli halkii baan taaganoo lugtaan is wada haysana ya taasi qofkaanay dhibayn soomaaliya miyaa tahay ilah baan kugu dhaariya cabdishakuur ali axmed warbaahinta qaranka muqdisho